Larry London. Stick around, there's more hits coming on VOA 1.
halkani waa washington oo laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysaneysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkano dhan nagala socotaan v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay koob iyo tobanka bisha disembar ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanna haatan afrikada bari saacaddu waxaay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac dawlad kalaatolay waxa weeye wacyigelinta iyo duujoogga ayaa hadii go'aan maaray u ah in xanuunkaas uu hoos markaa qof kastoo reer somalilandna waa dareensan yahay mas-uul iyo mijaba inay hoos u dhacday wacyigelinta xanuunka
waa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno amaba ku saabsan dhallinyaro ku dhaqan magaalada boorama oo bilaabay wacyigelinta xanuunka h i v aids oo bishan disembar ay ku beegan tahay maalinta wacyigelinta iyo weliba ka hortaga xanuunkaasi sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba dhinacii kaalmihii heesaha se yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ku sugan magaalada liverpool si halkaasi ugula kulmo islamarkaana uula yeesho kulamo taxano ah oo foolka foola wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira dalada koonfur bari asia kulamadaasi oo qayba ka ah safarkiisa sagaalka ilaa iyo toddobiyo tobanka bishan disembar oo sidoo kale uu ku tegayo dalalka indonesiya maleysiya iyo weliba tailand iyadoo sidoo kalena uu safarkiisaasi ku soo mari doono hawaii diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ayaa fiidnimadii jimciya kulan salaana la yeeshay xogayaha arrimaha dibadda dalka britain liis trus ka hor wadaxaajoodyada labada maalmood soconaya ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee kooxdan g toddoba iyo weliba dalalka horu maray kooxahaasi toddobada ah oo ay ku jiraan wadamada ugu qanisan ee dhinaca dimuqraadiyaddana ugu horeeya iyadoo ay caadiyanna loogu yeedho amaba loo yaqaano g n bilinkan ayaa sidoo kale jimcihii la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee dalka jarmalka annalene bok oo iyadoo ah siyaasiyada ka tirsan xisbiga deegaanka u ololeeya ee green party guatemala ayaa ku boorisay maraykanka jimcihii in ay maalgeliyaan waddanka iyo weliba meelo kaloo ka mid ah bartamaha qaaradda amerika si ay u xoojiyaan horumarka sidoo kalena a ula dagaalamaan una kala daadiyaan dadka sameeya tahriibinta kadib markii ay dad kamid dadkaasi tahriibaya ay dhinteen shil gaadhi amaba ay ku dhinteen shil gaadhi oo ka dhacay mexico mas-uuliyiin ka tirsan dalalka guatemala iyo weliba mexico ayaa iyagu ku yaboohay amaba ballan qaaday in ay la dagaalamayaan dadka wax tahriibiye ee heer caalamiga ah shabakadahooga iyagoo lagu canaantay khamiistii kadib markii shilkaasi ay ku dhinteen shan iyo konton qof oo badankoodu ay yihiin dad tahriibaya u dhashay guatemala wasiirka arrimaha dibadda ee mexico marcelo edbard ayaa sheegay in koox heer gobol ah loo yagleelay si ay ula dagaalamaan tahriibinta iyo weliba in sifo sharci darraha dadka lagu soo geliyo waddanka maraykanka iyadoo sidoo kalena ay taageerayaan buu yidhi wadamada dominican republic ecuador guatemala honduras mexico nicaragua iyo weliba maraykanka halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah oo dhegaystayaal idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu noogu soo diyaariyey magaalada boorama gurigayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aalaaba maalin kasta oo sabti ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimo la xidhiidha wacyigelinta dhallinyarada ee dhinaca xanuunka h i v adis waxaa barnaamijkeenna inoogu marti ah maareeyaha komishanka h i v adis axmed cabdi ismaaciil iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xasan siciid guuleed iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal mustafe xuseen aadan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaad moodaa maareeye in muddooyinkan dambe xanuunkii h i v adis inuu xanuunkii sii faafayo bal ugu horeyn waxaad nooga warantaa adooma ah maareeyihii komishankaasi h i v adis ee somalilan heerka uu somalilan uu ka marayo xanuunka h i v adis aad baa mahadsan tahay haashim iyo bahda laantaabka soomaaliga v o da runtii saa sheegtay wayaanoo warbixintii aanu sanadkan gudbinay eanu sheegnay bulshada reer somalilan wuxuu ahaa in xanuunkaasi aanu taagnayn oonu hoosna u socon lakin kor u socdo waxaanu dee ka helnay waxa weeye dhaatooyinka iyo xogaha yaala cisbitaalada iyo goobaha lagu baadho xanuunka oo runtii wasaaradda caafimaadka iyadu gacanta ku hayso annaguna aanu isticmaalno xog ahaan inaan bulshada usoo bandhigno dabeetana aan ku go-aan qaadano taa waxaa keenay waad dareemi kartaa waddankeenu beryaan mashquul badan min ku jirnaa hadday tahay abaarihii soo dhacay shantii sano u dambeeyey hadday tahay magaranaysaa iyo doorashooyinkii inay dhacay hadday tahay covid bulshadeen waa bulsho hadiyo gooraale wacyigeedu sarreeyo oo hadiyo gooraale xogta raadisa xogii markaa xagga markay u beydheen xanuunka wuxuu xanuun layloobo haddii layloobona xanuunkani waxa wuu filaa dawladii kalaatolaahi waxa weeye wacyigelinta iyo duujoogga ayaa hadiyo gooraale maarey u ah in xanuunkaas uu hoos ku dhigo markaa qof kastoo reer somalilan waa dareensan yahay mas-uul iyo mijaba inay hoos u dhacday wacyigelintii xanuunku inagoo xoogga saarnay bahayihii kale qaranka xilligaa taagnaa taas markaa keentay walaa inuu kor u kaco waana la hayaa xogtiyo sugan hadday degmo tahay hadday gobol tahay iyo hadday heer qaran intaba tahayba waxay tilmaamayaan inuu korkac jiro yaanu buurnaanin laakiin mar hadduu kor u soo kaco dee ku-celmi u baahan yahay qorshaheennu waxaa laba kun iyo soddonka inaan gaarno somalilan oo ka fiyo oo ka badqabta oo ka nabdoon xanuunkaa markaa sideed sana ka dhiman sideed markaa hadduu madaxa kor loo soo kaco dee waqti buu ayuu baahanaya markaa si dib lagu celiyo qaydhaantaas ayaan muujinay sheegaysa xanuunkii dib uu soo kacay dee halagooda howlgalo buu ahaa farriin saas ahayd doctor mustafe xuseen aadan iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal sida uu sheegay maareeyo waxaad moodaa inaanay dadkii wacyi gashanayn iska iloobeenba inuu jiro xanuunkii h i v adis bal heerka uu ka marayo gobolka awdal markaad tilmaanto iyo dhaatada aad haysaan maxaad ku tilmaami lahayd xanuunka h i v adis iyo sidii loola tacaali lahaa horta haashim aad baad u mahadsan tahay idaacadda v o a aad baan uga mahad celinaynaa barnaamijkan inaan ka soo qayb galno mar labaad horta xanuunkan h i v adisku waa xanuun heer caalami ah oo adduunyadoo dhanba macnihii ka jira oo inaguna nagu koobnayn laakiin somalilan marka la dhahaka gobol ahaan waxaanu ku jirnaa waxaanu ku jirnaa gobolada uu mataqaanaa aadka uga jiro h i v adisku haddii qiyaas ahaan aan eegno sanadkii ugu dambeeyey tirada laga helay tirada la baadhay marka loo eego tirada laga helay aad buu u badnaa marka tirada laga helay waa inta dad isbaadhay marka mushkilada ugu weyna jirta horta waxaa weyaan dadkii oonan laga warqabinba inta rasmiga ee xanuunkan uu hayo oo ay jirto wacyigii hooseeya iyo dadka laftarkoogii oo aanan isbaadhinba marka horta inta aanan u gudbin waxa sababay waxaan oo dhan aan waxaan bulshada kula talin lahaa horta bal in isbaadhaan siiba dadku markay aqalgalayaan isguursanaya kula lamaanaha waxaan kula talin lahaa inay labada qof caafimaadkoogaba ay ogaadaan xanuunkan keliya wuxuu leeyahay ka horteg daawo ma leh laakiinse ka hortag buu leeyahay dawadaanu haynaa anugu aan bixinaay waa dawo qofka difaaciisa ka hor soo qaadaysa tamar ahaanna caawinaysa laakiin dawo ma aha xanuunkii meesha ka saaraysa mushkuladaha inta badan dadkeena haysta waxaa ka mid a qofka xanuunkii marka laga helo oo waxaa weyaan wuxuu samaynayaa in psychological qofku maskaxiyan qofkii uu dhaawacmo dhaawacaasna uu ku kaco falal ah inuu isaga laftarkiisu qayb ka noqdo faafitaanka xanuunka marka in waxaan jeclaan lahaa anigu iminka maalmaha waxaan arkayaa dadaal badan oo muujiya agaasimaha xakamaynta xanuunka idiska ee heer qaran axmed ismaaciil waxaan rajaynayaa inuu halkaa dadalka aan kasii labalaabno annaguna aan qayb ka noqonno wacyigelinta annagu shaqada marka hore aan hayno waxay ahayd kow saddex shaqaan hayno annagu waxay ahayd kow inaan qofka baaritaankaan samayno waa talabaad inaanu qofka counseling u samayno oo kala xanuunkani aan qofka marka laga helo aan counseling u samayno nidhaahno dee xanuunkan inuu ku dhacay laakiinse uu tallaabay siduu u noolaan lahaa nololeedkiisa dambe siduu u noolaan lahaa qofku aan wax uga sheegno qodobka labaad ugu dambeeyo ah inaanu siino dawadan oo nidhaahno dawadanna isticmaal oon saa ku daba joogno markaa mushkilada haysta waxaa haysta marka qofka xanuunka laga helo kuma soo noqonaya xanuunta uu baxsanaya hadiita magaaladu galaya qofkii waxay noqonaysaa lagamana hayo mataqaana contact ama dee number qofkii lagala xidhiidho ama lamaba qofkan waxaa laga yaaba in magaalada kaleba uu ka yimid uu magaaladaba ahayn laakiinse uu rabo inuu isbaadho marka dadkan waxaan kula talin lahaa marka qofka xanuunka laga helo inuunan isku aragda qof mataqaana noloshiiba ka haray dad kaloo xanuuno kala waaweyn adduunka ka jira wala nool baa jira qaybinbuu kana ka yahay waxaa kaloo barnaamijkeenna inagala qayb qaadanaya iskuduwaha wasaaradda dhallinta iyo ciyaaraha ee gobolka awdal iskuduwe xasan siciid xasan waxaa jira in dhallinyartii aanay warba ka hayn heerka uu marayo xanuunkan h i v aids ka wasaarad ahaan idinku wasaaraddiinna ciyaaraha iyo dhallinyaradu maadaama aad ka mid tihiin komishinka guud ee xakamaynta h i v aids ee somalilan si aad uga wacyigelisaan dhallinyarada dhinaca ciyaaraha iyo dhallinyarada kaleba
aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye haashim sheekh cumar good oo ka socda v o da run ahaantii waxaa madashan aan fadhino jooga maraayihii h i v ga iyo isduwihii caafimaadka labadoodana warbixintii xagga caafimaadka iyo mas-uuliyaddii saarnaydba ay ka hadleen aase sboorti ahaanna annagu runtii waxa weeye xilkana saarani in dhallinyarta da-yarta ah ee maxaydana isboortiga ah aan wacyigelin ama wuxuu sheegitaan uun aan u sheegno si ay uga taxadiraan xaaladaha maaragtay jira ee xanuunkaas oo ah xanuun dilaaya runtii waxaan maanta u bandhigay markii aan isku nimidnay inaan maanta furayno koobkii jaamacadaha oo jaamacadda camuud ay maanta britoley haddii alla yidhaha jimcaha ay dhalinyartii mutacalimiinta ahayd ee ka dhigatay koob halkaa loogu qabanayo taasina aan uga faa'iidaysanno in dhallinyartaas oo mutacalimiintii intellectualka ahaa ee gobolka joogay ah in aan iyaga gelinno oo annago isku dhammaystiran tiimka yagani aan halkaa wacyigelinta toos intaanu koobka bilaamin warbixinta aan ka siino haddii rabbi qadaro insha allah biidmillahi kariimna kolley mas-uuliyaddana saarani de waxay tahay inaan uga digno dhallinyarada wixii dhibaatooyin ku keenaya axmed cabdi ismaaciil maadaama aad tahay maareeyihii komishinka xakamaynta xanuunkan h i v aids sida uu ka dhawaajiyey iskuduwaha wasaaradda horumarinta ee gobolka awdal doctor mustafe wuxuu sheegay in dadkii marka baadhistii lagu sameeyo dadka laga helaa aan meel dambeoo loo raaca aanay jirin maxaa idin qorsho ah dadka noocaasoo kale ah ama xuduudaha ka soo gudbaan ama waddanka gudihiisa ay ha joogaan sow in la ogaado maaha qofka xanuunkaa qaba lalana socdo marka maxaad idinkuu diyaariseen
aasha waad mahadsan tahay su-aasha mid baan ka horeysan waxa weeye horta maxaa keenaba dadka inay cararaan oo la waayo waa su-aal meesha taalla dhakhaatiirtu weeyihin sabada qofka inuu cararaya marka horeba xanuunkan markiin dooninay xanuun ahaan inaynu u tilmaanno ayaa waxaynu ka dhignay xanuun khatara oo balaaya oo qofkii ku dhaca uu ummadda ka baxayo rusaa darteed qofkii marka hore xanuun baa lagaa helay saa dhakhtarku sheegayo marka la siinayo talada la siinayo dadka qaarkood waalasha ku dhawaadaan qaarna waa kuwa markay xaafiduhi ku noqdaan dib aan kugu soo noqonayno cuqdada nafsiga ah ee qofka ku dhacda ayaa ka horeysa cuqdada bulshada waayo qof wuxuu bulshadiisii iyo reerkoodii hadday ogaadaan xanuunkii laga helay muxuu yeelaya markaa dadka qaarkoodna waa kuwan markan talada ay siiyaan dhakhaatiirtu kusoo istaagaya la diiwaan gelinaya dee dawadii caawinadii loo bilaabaya ee laga warhaynayo qaarkoodna adoo arkaya boodaya wax kalena uma dee boodayaan qofkani waxaan xanuun ka aaminsan yahay baa aad u qaldan oo meel foga saa darteed wacyigelinta waxaa ku jira inaan xanuunkan waxaan laga aaminsan yahay aan ka soo dhaweyno oon u soo dhaweyno xanuun dadku fahmi karaya sida dhiikarka iyo macaanko kale oo dadku wax xanuunkaa kama bogsadaan laakiin wala nool yihiin daway qaataan dee qadarka iyo ajashan dadka way ula siman yihiin laakiin daranyadii dee daway ka qaataan xanuunkana ajafka waa lamid saa dhaktarku sheegayo dawuu leeyahay dawadan meesha kama saarayso laakiin waxay qofkii kordhinaysaa difaaciisa marka waxa weyaan cuqdadan xanuunkan laga qabay la weyneeyey balaayada ahee masiirada laga dhigay horta inaan kasoo dhaweyno ka dhigno xanuun ilahi subxana wa tacala oo keeno qofku ku dhacana lala xaali karayo oo dawo la siin karayo uu ku noolaado bulshadana ka mid noqon karayo taas horta kow ka noqonaysa
dad badan waxay idinku dhaliilayaan komishinkiina xakamaynta h i v aids in mas-uuliyaddiinnii aada lahaydeen ee gobolada oo dhan aad ka gaabiseen maamulkiinnuna uu ku urursan yahay caasimadda oo keliya maxaad gobolladii u gaadhsiin laadihiin inaad ka samaysaan guddi xakamaynta xanuunkan ajaifa ediska iyo wacyigelintii la xidhiidhay maasanta haashim su-aashaas shalay way jirtay laakiin maanta ma jirto shalay way jirtay iyo gobollada inaanaan ku lahayn magaranaysa ayay awood badanoo shaqo inaanan ku lahayn way jirtay laakiin maanta waxaanu midna gobolka awdal waan ku ka dhignay inaanu aasaasno oon ku dhawaaqno waad ku arki doontaa wararka idaacadaha guddigii heer qaran ee la dagaalanka iyo xakaminta ediska ee heer gobol baan ujeedaa iyo guddigii heer degmo ee xakamaynta iyo la dagaalanka ediskaba maantaan ku dhawaaqnay maayarkii degmada iyo gudoomiyii degmada iyo suduwayaashii toddobadii ee wasaaradda ku jiray wan waan isku nimidnay sida xeerku sheegayana waanu qaadanay xeer lambar toddobiyo lixdan ee laba kun iyo afar iyo toban soo baxay oo sheegaya in la helo guddiyo heer gobola guddiyo heer degmooyina in la helo si xanuunka loo xakameeyo taasaan waxaa moodaa inay uga dhowdahay inaana inta xafiiskaiga fadhina hargeysa inaan kantarooli karno laakiin degmadii marka guddigaa la sameeyo uu maayarkii jeer ka yahay oo gudigii heer gobol la sameeyey afartii degme matalan saaran gobolka awdal afartoodii gudi isagu jeergaraynayo ay wasaaradii kula jiraan tii caafimaadka tii dhallinyarada tii diinta tii magaranaysa toddobadii wasaaradood ay ku wada jiraan waxay keeni doontaa in waxaan dagaalka iyo shaqada ay hoosoo dhaadhacdo marka su-aasha jawaabteeda maanta noo koow waan bilownay gobolka awdal waa kow hargeysana wuu noo yaalaa waa labo waxa noo dhiman waxa weeye gobolka saaxil iyo togdheer iyo sool iyo sanaag oon doonayana bishan inaanu kusoo dhammayno si qorshaha iyaga cusub ee sanadka cusub ee laba kun iyo labaiyo labaatanka uu noqdo qorshe ku salaysan maamul daadejin oo xakamaynta iyo dagaalka eriskuba uu ka socdo degmooyinka markaa gobolada dalka doctor mustafe maadaama aad tahay iskuduwihii wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal waxaa la leeyahay dhakhaatiirtu way ka gaabiyeen sidii ay bulshada wakhtiyadii hore ugu gudbin jireen halista xanuunkan iyo xakamaynta h i v aids arrintaa sidee kor loogu soo qaadi karaa waa runtaa ota weli wax ka gaabani ma jirto laakiinse waxa weeyaan kol marka hore waqtiyadii hore waxaa jirayey in wacyigelinta xanuunkani ay aada u badnayd layskana kaashan jiray marka iskaashigii layskaashan jiray somlag iyo wasaaradda ayaa horta hoos u yar dhacay annaga ka wasaarad ahaan waxaa jirta waax u qaabilsan xanuunkan h i v ediska oo goboladana mataqaanaay markaa loo daadejiyey markaa wada shaqayn baanu leenahay sonlag agaasimaha guud ee mataqaana xakamaynta cudurka h i v ediska iyo wasaaradda caafimaadka waxay leeyihin wada shaqayn bay leeyihiin wada shaqayn weyn baa ka dhexaysa annagu ka wasaarad ahaan marka gobolka la yidhaahdo marka qofku xanuunka ku dhaco waxaan nahay dadka ugu horreeya u soo galayo ayaanu nahay dhakhtarka ayuu soo buuqanaya qayb v c t a jirta oo oo mataqaanaayo qofka lagu hagaajinayo hadduu u baahan yahay isaga hadduuna garanin xataa loo tilmaamayo qaybtaasaa baadhaysa haddii ay ka hesho markaa qofka xanuunka dhakhtar baa fadhiya dhakhtarkaas wuxuu samaynaya inuu taladii siiyo suu noolaan laha uu siiyo kadibna uu raaciyo qofkaasi hadduu inuu dawada qaato uu dawada bilaabo marka waxaa jirta haddaba stages buu xanuunkani leeyahay hadduu qofku stage four uu soo gaadho oo kale oo qofkii uu rito bahalkii uu baahaya in hosbitaal management oo qofkii hosbitaalka la dhigo hosbitaalka waa la dhigayaa dawadiisna waa la siinayaa iyada oo ay mataqaanaa aan la dareensiinaynin in qofkan xanuun ka weyn xanuunada dadka kala hayaay uu jiro bukaanadan kalena aan mataqaanaa markaa aan la sheergelin informationka qofka oo laakiinse si gaarown loola dhaqmayo laakiinse waxa weeyaan dadka wacyigoogii adduunyada imika waxaa kuwa mashquulshay adduunkii o dhan weyaan inagu maaha waxaa lagu mashquulay xanuunkan corona viruska ayaa adduunkii o dhan saameeyey kaabaa loo wada jeestay markaa infection prevention controlkii o dhan ayaa meesha ka baxayna dadkii laga shaqeeyaa hoosu dhac ku yimiday dadaalkeygana waa la wadaa agaasimuhu imka maanta wuxuu noogu yimid xakamaynta yeedhisku inaanu siaan ula shaqayn lahayn guddi baa la aasaasay maanta laga bilaabo dee waxaa laga shaqayn doonaa wacyigelintii iyo iyo iyo xakamayntii iyo daweyntii iyo inaan dadkan xanuunkan ku dhacay aan la takoorinoo si iyaga laftirkooga ayna bulshada uga dhex bixin oo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba iyo maskaxaanba loo garab istaagi lahaa dadkan ayaan mika wadnaa iskuduwe xasan siciid iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka awdal maadaama sida uu maarayaha iyo iskuduwahba ka dhawaajiyeen maanta lagu dhawaaqay guddigii heer gobol ee xakamaynta h i v aids adiguna aad xubin ka tahay ma ka soo bixi kartaan baad si leedihiin inaad xakamaynta xanuunkan h i v aids ee dhallinyarta laga wacyigelin lahaa iyo bulshada guud ahaanba si fiican shim run ahaantii waxaan kaga wacyi qaadan karaynaa maadaama intii u badnayd aan dhallinyar shaqadoodii hayno kooboo loo qabanayno iyo meel kasta oon dhallinyara isugu timaadaba inaan wacyigelinta inta u muhiimsan ka bixina ayaan ballanqaadaynaa dee runtii halka ay wax ka dhaqaaqaana waa dhallinyarta markaa dhallinyarta ayaan annagu motivation ku samaynaynaa sidii iyaguna bulshada kale usii gaadhsiin lahaayeen waana mutacalimiintii dalka maaragtay dhalinyarta inta u badan ee joogta s- een, meelaha isboortiga
ugu dambeyn su-aasha aan kusoo gabagabaynayno oo aan weydiinayo agaasimaha komishanka la dagaalanka iyo xakameynta xanuunkan h i v aids axmed cabdi ismaaciil imiga dunidii waxaa kusoo biiray sida uu doctor mustafaba sheegay xanuunkan covid nteen la dagaalankiisa arintaasi hoos ma u dhigtay wacyigelintii iyo la dagaalankii xakameynta h i v aids haa dabcan aad iyo aad ba runtii wayna muuqataa cid kasta markhaati bay ka tahay in dhaqaalaheennii iyo dadaalkeennii iyo soo jeedkii laftigiisiiba lagu jeediyo covid-ka Ee, isna dee wuu mudnaayo runtii dee xanuun wuxuu ahaa fidaya oo xanuun degdeg u fidu ahaa Ee, dee ummad badanna gaadhaya marka in horta kaa laga gurmadaa waajib bay ahayd laakiin waxay ahayd kanna inaan barbar wadno halkiisi aan laga soo noqonin laakiinse dee la wada ahayd laakiinse way muuqataa covid-ku inuu yahay saamaynta ugu weyn Ee, innagu kelyata maaha waa dunyadoo dhan xataa cidaan iskaashan jirnay iyo dadkii laftigoodii iyo hay-adihii iyo wadamadii kaleba laftigoodiiba mashquulkaasay ku wada jiraan laakiin innaga waxayna saaraan komishin ahaan annaga in aanan dee koofirkaa ku daawanin anuu aan dhinac ayaga aanu ka wadno waxaa moodaa koofirka laftigiisii hadda waa lala soo qabsanaya xoogaa xumadiisa way soo degaysaa markaas isagoo hoos soo dhacaa oo uu soo degana annaga waxa weeyaan dee mawjadu kor bay noo soo qaataa laakiin dadaalka iyaga ayay haddana markaasa ku xidhan tahay inaan kor u qaadno waana dee tan keentay inaan gobolladii aan soo wada marno oon waxaan gudiyadii iyo howlo dhan aanu asaasno marka ilaahay naga dul qaaday kufka xataa isagoo socda hawsheeda inaan wadanaan doonaynaa doctor mustafe eh, dadkii dawada h i v aidska qaadanayay ee xidhiir kala lahaa cusbitaalka magaalada boram oo kale eh, siduu u saameeyey eh, xanuunkan eh, covid nteen Een, run ahaantii een, kolley wadankaoo dhanba eh, meeluna saameyn ma jirto Een, eh, AIDS- h i v aids kun maahana xitaa t b dii baad ogeydoo in meesheedii loo bedelay xarun eh, een, lagu ka- lagu lagu daryeelo dadka wax soo rito xanuunkan coronavirusku marka eh, dabcan dadkii een, bukaan jiifka ahaa ee jiifsan jiray dhakhtarka ee mataqaanaa ee ee xa- dawlada qaadan jiray laftarkooga dee meel mataqaana markaa la dhigaaman bay jirin marka waxay noqotay in guryaha ay dawlada ka soo duntaan marka uu saameeyey oo een, waxay noqotay dadkii dee inay een, ay hosbitaalkii ay jiifi lahaayeen la yidhaahdo d- dawadii dibadda kasoo dunta saa ay dadkiina kusoo duntaan dawadii marka dabcan saameyn buu ku yeeshay marka xanuunkani meeluna saamiinba een, adduunyadoo dhan ma jirto isbitaalada- isbitaalka iyo wasa- ka wasaarad ahaanna si adduunka kale u saameyn buu anaga noo saameeyey dee guud ahaan jamhuuriyadda somalilandna dee dhibtaas way wada qabtaayoo kolley waxaa jira hoosu dhac
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay hoosu dhaca wacyigelinta h i v iyo sidii loo xakamayn lahaa loogana hortegi lahaa halista xanuunkaasi oo kusii faafaya bahda dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada somalilan waxaa barnaamijka ay nagala qayb qaatay maareeyaha komishanka xakamaynta iyo la dagaalanka xanuunka h i v aids ee somalilan axmed cabdi ismaaciil iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafe xuseen aadan iyo iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal xasan siciid guuleed waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama dhegaystayaal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal haashim u mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doona ee premier leaga ingiriiska manchester city ayaa galabta la dheeli doonta kooxda wolfis waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka itixaad stadium ee ay ku ciyaarto naadiga manchester city arsenaal waxa ay martigelin doontaa caawa fiidkii kooxda southampton chelsea waxa ay fooda dari doontaa ladies united halka liverpool ay fooda gelin doonta aston villa xiisaha ciyaartan ayaa ah in aston villa uu wato laacibkii hore ee kooxda liverpool stephen gerrard waxaana markii ugu horreysay isaga oo tababaro ah uu ka hortegi doonaa caawa fiidkii kooxdii soo barbaarisay ee uu waayihiisii ciyaaraha ku soo qaatay ee liverpool manchester united oo uu wato tababaro cusub oo lagu magacaabo ranig oo una dhashay dalka jarmalka waxa ay caawa fiidkii booqan doontaa kooxda norwich city xadda ciyaaraha ingiriiska ee harsan waxa ay kala yihiin tan dhex mari doonta lester iyo newcastle iyo everton oo la dheli doonta crystal palace balin waxay la dheli doontaa westham halka tottenham ay boqon doonto kooxda kubadda cagta ee brighton dhinaca kala horeynta manchester city ayaa ku hogaaminaysa shan iyo soddon dhibic waxaa ku xigta liverpool oo ku jirta kaalinta sed- labaad chelsea waxay ku jirtaa booska saddexaad waxaana liverpool iyo chelsea u dhexeeya farqi hal dhibic ah waa tahay talyaaniga ciyaaraha dhici doona haddii aan fiirino sabtida waxaa ka mid ah saddex ciyaarood oo kale ah ciyaarta dhex mari doonta hogaamiyayaasha horyaalka ac milan iyo udines oo caawa fiidkii ku kulmi doona garoonka udine Eh, juventusna waxay la dheli doontaa kooxda venezia halka fiorentina ay fiidkii la dheli doonto salertinana dhinacaas iyo spain la liga ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah sevilla oo la dheeli doonta atletic bilbao valencia waxay la ciyaari doontaa caawa ee kooxda elch hetaf iyo deportivo alavesna waa is arkayaan laventi iyo spanyol ayaa ka mid ah ciyaaraha sabtida dhici doona laakiin axadda ayay ciyaaro xiise la hijiraan marka hogaamiyayaasha horyaalka ee real madrid ay fooda geliso kooxda ay isku magaalada yihiin ee atletic madrid waa habeen dambe barcelona waxa ay la ciyaari doontaa osasuna realna waxay la dheeli doontaa kooxda rayo valacan waa ciyaarahaas axadda ayay dhici doonaan natiijooyinka ka soo baxana barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan haddii uu rabi raalli ka noqdo xubinta ciyaarahan intaa haynoo joogto
nuur xasan nuur ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayey wararkaasi ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha gebagabada idaacadda duurnimo ayaynu maraynaaye haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ay ku wada nasanno heesta habboon iyo weliba codka cabdiqaadir macalin cumar jubba
dhilku gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabtii ay warshiiqahay kurrushay reedada cirku gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabtii ay warshiiqahay kurrushay reedaha haweli rogale celin kolbas uruqansiga renkiyo gufaaxada kalbidaya dhinacyada haweli rogal celin kolbas uruqansiga renkiyo gufaaxada kalbidaya dhinacyada sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsa aduun habboon ma raabo ruux kale Yeah.
heestaasi habboon ee uu dhegaystayaal inoo qaadaya fanaanka cabdiqaadir jubba ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo oo idaacaddan idaacadda ku xigta ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo